barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin isniin ah oo labaatan ay tahay bisha nofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo aan idinla socodsiinayno anigoo ah saare cabdi axmed iyo nuur xasan nuur buqaari
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyarada magaalada gaalkacyo oo ka hadlay shir ay dhowaan magaaladaasi ay ku yeesheen qaar ka mid ah dhallinyarada puntland oo ay kaga wada hadleen doorka ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanada ay ku nool yihiin runtii kulankani wuxuu ahaa kulan taariikhiya kulan wuxuu ahaa qalbiyadeeda ku sameeyey saameyn qiimo badan kulan wuxuu ahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ay mahdiyeen wuxuu ahaa kulan dhallinyarada soomaaliyeed ay dareemeen inay awooddooda ku tashan karaan jeebkooda ku tashan karaan isku xisaabtami karaan si aanay cidna iyagoo marti u ahaynti iyagu ismartigeliyaan ay kulmi karaan waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo isticmaalka tiknolojiyadda casriga kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn haka soomay ragihii dartaada aanu hon ruux kula simaynin sadriga kula mahaansakaaga anuun siina hehe siina kaaga guurin codkaasi idaacadda ayaad uga bogan doontaan xubintii ciyaaraha ayaa idinku soo maqan iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka zimbabwe muddada dheer soo xukumayay robert mugabe ayaa wajahayo codka kalsoonida in loo qaado kadib markii uu sheegay isagoo tv-ga khudbad uu ka jeediyey inuusan xilka ka degi doonin malaayiin dad ayaa tiviyada iyo raadiyayaasha shitay si ay ugala socdaan axadii markii uu soo fariistay tv-ga iyaga oo filayay inay ku damaashaadi doonaan marka uu ku dhawaaqo inuu soo afjaray muddadii soddon iyo toddobada sano ahayd ee xilka uu soo hayay waxaana dadka badi ay filayeen inuu iscasili doono waxaa si weyn ay uga caroodeen dadka arrinkaasi qaar ka mida ayaa waxa ay bilaabeen inay ilmeeyaan kadib markii ay maqleen mugabe oo sheegay inuu hogaamin doono xisbiga sanu p f party golihiisa bisha dambe ee soo socoto
maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa iiday doorashadii madaxtinimo ee bishii oktoobar dalkaasi ka dhacday taasoo uu ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta saddex dacwad oo ka dhan ah natiijada doorashadii oktoobar oo ay mucaaradku gudbiyeen ayay maxkamaddu diiday isniintii maanta kenyatta ayaa helay sagaashan iyo sideed boqolkiiba codadka la dhiibtay doorashadii bishii hore guddiga doorashada kenya ayaa ku sheegay doorashadaasi in codadkooda ay ka dhiibteen soddon iyo sagaal boqolkiiba toban iyo sagaal dhibic lix milyan oo ruux oo isu diiwaan geliyey maxkamadda sare ee kenya ayaa qaadacday doorashadii koowaad ee bishii agost taasoo dalkaasi ka dhacday kadib markii ay mucaaradku gudbiyeen dacwado ku saabsan in doorashada la xaday hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga ayaa qaadacay ka qaybgalka doorashadii madaxtinimo ee ku celiska ahayd ee dhacday bishii oktoobar
duhur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal dhallinyarada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay ka hadleen siday u arkaan shir ay dhowaantan magaaladaasi ku yeesheen dhallinyaro isaga kala yimid deegaanada puntland kuwaasi oo kaga wada hadlayay doorkooda ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanada ay degan yihiin islamarkaasina ay ku samaysteen hoggaan ay yeelan doonaan qaar ka mida dhallinyaradaasi oo u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o eda ayaa sheegay in shirkaasi uu muujinayo in dhallinyarada ay yihiin kuwo isku tashan kara wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi islamarkaasina warbixintan nooga soo diyaariyey qaar ka mida dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa soo dhoweeyey kulankii dhallinyarada ee kusoo gabagaboobay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaasi oo looga hadlayay doorka dhallinyarada ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanada ay ku nool yihiin faadume axmed gaashaan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa ka waramaysa aragtideeda ku aadan shirkii wadatashiga dhallinyarada isxilqaamayaasha ee kusoo gabagaboobay magaalada gaalkacyo runtii kulankani wuxuu ahaa kulan taariikhiya kulan wuxuu ahaa qalbiyadeeda ku sameeyey saameyn qiimo badan kulan wuxuu ahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ay mahdiyeen wuxuu ahaa kulan dhallinyarada soomaaliyeed ay dareemeen inay awooddooda ku tashan karaan jeebkooda ku tashan karaan isku xisaabtami karaan si aanay cidna iyagoon marti u ahayn iyagu ismartigeliyaan ay kulmi karaan fikirkii laga aaminsanaa gaalkacyana wax ka bedelay oo ahaa gaalkacya in laga aaminsan yahay meelba halagaleen ah waxay maanta dareemeen in gaalkacya ay tahay meel qurux badan meel wanaagsan meel horumar u socota meel dadaalaysa meel dadkeedu isjecel yihiin meel dadku isdhexgelayaan waxay habeenbarkii iyo maalintiiba wareegayeen magaalada qeybaheeda kala duwan min baadiya min magaalo iyagoo si xor u soconiyeen oo aan ciidan daba soconin oo aan cabsi qabinin waxay markaas tusaale u tahay runtii labadaas taariikhi oo ah inay gaalkacyo ay tustay weji kale inay leedahay wejiga dadku ka aaminsanyihin mooyaane iyo sidoo kale dhallinyarada soomaaliyeed in ay yihiin dhallinyaro isku tashan karta haddii iyaga qalbigooda ay kalsoonidooda isticmaalaan annagoo haddaan reer gaalkacyanahay iyo weliba dhallinyarada hormuudka horumarka oo barnaamijkan isxilqaamidda ah bilaabay waxaynoo ahayd taariikhi waxaynoo ahayd wax qiimo badan waxaynoo ahayd wax tusaale wacan noo ah iyo dhammaanba dadka soomaaliyeed waxaana noo ahayd gul waxaa ka soo baxay labadaa maalmood waxaan kasoo baxeen shirarka waaweyn ee caalamiga ee la sameeyo waxay ahayd wax taariikhiya hoggaan wanaagsan baa sameynay isxilqaamayaal dhallinyaro oo weliba horumar isu taagay oo reer puntland baa halkaas iskugu yimi waxaanay soo saareen warmurtiyeed dadka dhan qanciyey oo lagu wada riyaaqay waxaa iminka socda dadaalo badan oo ay ku garab siinayaan dadyooga soomaaliyeed ee qurbaha jooga in dhallinyaradaa la taageero isugu imaadka dhallinyarada ee isxilqaamayaasha deegaanada puntland ayaa muddadii uu socday looga hadlayay doorka dhallinyarada ay ka qaadan karto horumarinta deegaanada iyaga oo isku tashanaya maxamed cabdulqaadir ayaa sheegaya in kulankii dhallinyarada uu ahaa mid muhiimadiisa leh bismillahi raxmaan raxiim aad baa uga mahad celina v o a sidii haddii garab u taagan tahay dhallinyarada soomaaliyeed aniga kulankaas wuxuu ii ahaa dhammaan saaxiibadii kulankan martigeliyey ee hormuudka horumarka gaalkacya puntland soomaaliya mid ka duwan kulamadii horeo la qaban jiray kulankan wuxuu ahaa marka koowaad kulan ay dhallinyarada isxilqaamayaasha ah ay jeebkooda ku tashteen iyadoo uu maalgelinayo oo gacan uu ka geysanayo duqa magaalada gaalkacyo waxaa kulankaas boorarkiisa iyo loogooyinkiisa ka maqnaa sumadihii loogu talagalay in mataqaana lagu dawoorsado magaca dhallinyarada soomaaliyeed waxaa ogtahay kulamada intooda kale markay dhacayaan ama shirweynaha kan laakiin waxaa ku qornaa shirweynaha wadatashiga dhallinyarada isxilqaamayaasha puntland cidda fangaraynaysa waxay ahayd dhallinyarada waxaan u istaagnay jidadka waxaan u istaagnay guryaha waxaan u istaagnay dadkeena gudaha waxaan la hadalnay dadkeena dibadda waxaan lahayn habeen iyo maalihana la taageero horta waxaan kow ka dhabeynay aragti in dhallinyarada laisku keeni karo ayadoona cid kale la baryin labo waxaan ka dhaweynay in dhallinyarada soomaaliyeed awood u leeyihiin intay kulmaan inay waxay ku midaysan yihiin samaysan karaan abaadir cabdulqaadir cilmi waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii soo abaabushay dhallinyarada isxilqaamayaasha waxa uu ka waramayaa sababta loogu baaday xilligan dhallinyaro mutadawiciin ah runtii barnaamijkan wuxuu iigu dhashay anigu gaalkacya ma degani laakiin magaalaan ku dhasho ku kora wax ku bartay weeye garan waa deganahay maalin baa halkaan imid kadibna waxaan dareemay in magaalada ay saasaan colaadeed iyo wax ka jiraan kadib ardadii iskoolaadka ayaan wacyigelin ku sameeyey waan kaxeeyey dhinaca koonfurta gaalkacyaan geliyey kadib markii aan soo celiyey ayaa waxaa igu dhashay war haddaaba xuduuddii aad beenta ahayd ee isbaarada qalbiga ahayd aad jiirtay oo dhallinyarada halkaa aad geysay ardadii oo aad isku dhex dadhay oo halkaasi wax qurux badan ka soo baxeen wax wax ka badan baad samayn kartaa kadibna gabadha faadimo axmed gaashaan oo hadda nala joogtay ayaa ahayd qofkii markii aan fikirka u keenay mashiinkii aan ku dhaqaaqay oo meel kasta gaarsiisay kadib waxaan sameeyey markii gaalkacyo ay meel fiican soo gaadhay waxaan fariimo massage anagoo adeegsanaya bartayda facebook aan u diray dadkan isdhahaya way igu firfircoon yihiin oo magaalooyinka kale ee puntland ku nool marka wax badan baan qabaa in barnaamijkan uu soconayo oo meel fiican uu gaarayo runtii dad badan baana igu dhiirageliyey waana umahadsantaywayna ku mahadsan yihiin marka tartan fiican oo wanaagsan baa dhici doona hadda magaalo kasta waxaan isla dejinay saddexdii qorshe ugu horreysay iyo dhaqaalaha si ay u heli lahaayeen waxaan rabnaa dalkayga inaan dhisano dalkaygu qurux bato burburka iyo dhibaatada dalkayga intaa kusoo jireen uu ka baxo xabadii maalinta adhasha iga duldhacasiba ilaa hadda iga duldhacasa ma rabo inaan caruurtayda ay sidaa ku yimaadaan ma rabo in dadka kasii dambeeya ay sidaan u yimaadaan waxaan rabaa wanaag iyo qurux in wadankan uu gaaro cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a idaacadda dhallinyarada maanta sanadihii u dambeeyay dunida waxaa sare u kacay adeegsiga teknolojiyadda casriga ah iyadoo qeybta ugu badan ee isticmaalayaashu ay yihiin dhallinyarada waxaana la tilmaamaa inuu sidoo kale muddooyinkii u dambeeyey uu kordhay isticmaalka baraha bulshada waryaha v o eda cabdikariin olole ayaa qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada laascaanood kala sheekaystay siday u isticmaalaan iyo weliba waxyaabaha ay ku doorbidaan iyo sida ay uga faa'iidaystaan
dhalinyarada ayaa waxay si weyn u jecel yihiin inay telefoonada casriga iibsadaan maraan la sheekaystay qaar ka mida dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa waxay iga warameen waxyaabaha ay ugu jecel yihiin inay iibsadaan kood ayaa tilmaamay inay si weyn uga isticmaalaan baraha bulshada iyo waxyaabaha ay xiiseeyaan iyo guruubada ay isugu yimaadaan qaar ka dhalinyarada magaalada laascaanood oo aan wax ka weydiinay ayaa waxay ka warameen waxyaabaha ay ka faa'iidaan iyo noocyada ay ugu jecelyiin inay iibsadaan telefoonada dhallinyaradu waxay aada u jecel yihiin oo ay aada u xiiseeyaan waxaa weeye waxaa ka mid ah moobilada noocyada ugu dambeeya sida kuwa forjiga leh hadeer oo samsamada qaaligaa ee bay aada u jecel yihiin oo ay aada u xiiseeyaan kuwaasaa ka mid a moobilada qaaliga bal ka hor waxyaabaha sida weyn u aragtaan maxaa ka mid a dhallinyaradu ay daneeyaan
dhallinyaradu waxay daneeyaan dee waxa markaa cusub oo magaalada kusoo biira sida moobilada qaaliga waxyaalo badan oo ay daneeyaan waxaasaa ka mid a hadda moobilada aan keenno waxaa ugu qaalisay dee galaksiyada ugu qaalisan noocyada g seven brain g seven boro noocyada galaksiyada ayaa ugu qaalisan oo ay magacaygu cabdiraxmaan salamaan xatreeye waxaan joogaa magaalada laascaanood waxyaalaha dhallinyaradu ay jecel yihiin inta badan waxaa inay la socdaan teknolojiyadda isbedeleysa waxaan ognahay marba versions cusubbaa soo baxaya ama generation cusubbaa soo baxaya haddeer saan marana teknolojiyaddu waxay maraysaa fifty generation bay maraysaa karinow dhallinyaradu waxyaalaha jecel yihiin waxaa ka mid ah inta badan teknolojiyadan casriga isbedeleysa sida moobeelada oo kale waxaanuna ognahay moobilada oo hadan keliya aan eegno mobile technologieska bedelayo haddeer dhallinyarada oo kale ma quruxda eeganayaan mise nooca moobilkani yahay mise shirkadda uu ka samaysan yahay qaar xaragay u qaadanayaan baa laleeyahy balka way dhici kartaa qaar xaraga u qaadanaya way dhici kartaa qaar isbedelka teknolojiyadda ee ama applicationska ay leeyihiin ee dheeraadka ama xawaaraha moobilka ama kabasitigiisa brifer garaynaya oo doorbidayaana way jiraan kuwa xaraga u qaadanayaana way jiraan kuwa baraanka iyo shirkadda soo saarta u qaadanaya way jiraan waxaan dareemanaa shirkadu inay kala qaalisan yihiin tusaalahaan noocee jecesha inaad qaadato anigu waxaan jecelahay samsung inaan qaato aan hadeer waxaan ku doortay marka loo eego kabasitigiisa wuu ka weyn yahay kuwan kale sidoo kale baraankiisuna kolley soomaaliyanu nahayoo dadku waa arki jira doon nokia iyo samsung bay iska degan yihiin adoo magacaa ku bilaabay bal waxaad iga warantaa dhallinyaradu maxay faa'iide ka helaan maxayse khasaare kulmaan waxaa laleeyahay waxbarashada oo kale markay tilefoonadan casrigaa qaateen oo kale dhib bay kala kulmaan iskuullada oo kale qaarkood iyagoo wadooyinka maraya bay baabuurta sigayaan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa faarax cabdiraxmaan aw faarax ku magac dheer jooga magaalada laascaanood runtii aaladahan hadda la isticmaalo oo moobiladu ay ugu badan yihiin dhibaatooyin badanna way leeyihiin faa'iidooyin fara badanna way leeyihiin qoontii iyo waxbarashadii dhibaatay ku keenaan xagga akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan dhibaatooyin badan bay leeyihiin oo gruubyada lagu jiro iyo waxyaalaha lasoo bostgaraynaya ama lasoo dhigayo gaar ahaan facebookyada iyo twitterka iyo runtii waxaas odhanaysaa wax badan oo akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee soomaaliyeed iyo dhaqankii islaamkiina faraya kasoo horjeeda xaggii waxbarashada laftigeedii in dadkii iyo ardayda ay kaga saaqidaan oo arday kasta oo waxbarashada ka hadhay marka aad sii raacdo waxaad dareemi kartaa inuu waxyaalahaas in badan dhex galay oo moobiladaas iyo facebookyada uu aada ugu mashquulay faa'iidooyin badanna way leeyihiin qofku uu ka faa'iidaysan karo gaar ahaan qofka aqoonta ku dadaalaya oo kale maktabado iyo bugaag uu ka akhristo iyo meelo badan uu aqoon badan oo fudud uu si fudud uga helo ama casharadii uu fidiyo ahaan uga dhagaysto ama ardaydii oo ay sheergareeyaan casharadii oo ay wadaagaan way yeelanayaan waxaas odhan kartaa wax badan buu ka faa'iidaya mararka qaarkoodna kama maarmaa is odhan kartaa
adigu noocee isticmaashaa moobilada noocee ugu jecesha wallahi moobiladaas kuwa la taataabta un baa runtii hadda bulshada aada u haysta oo qofku marka uu isdhihi karo waxbaad ka faa'iidi kartaa anugu hadda moobilka aan haysto waa muxuu aha shirkadan tecno moobilkaasaan kolley in muddo ah hadda isticmaalayay waxaanan ku doortay xagga beteriga oo muddo ku hayn kara oo mar kasta aadan dabla daba joogi karin
v o e magaalada laascanood mahadsaned cabdikariin markan ah coodka baxsan ee kiin jaamac yare iyo maxaan ku sugaa jacayl
kusii naftahayda saaka anu hoon ku sagsaagin goorna ku soore qudhahayda taada anuun kusaluugin maalin hoy hoy kusii naftahayda saaka anu hoon ku sagsaagin goorna ku soore qudhahayda taada anuun kusaluugin maalin dhaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaantaada maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaantaada maxaan ku sugahaa jacaylka haka soomay ragihii dartaada anu hon ruux kula simaynin sadriga kula mahaanshakaaga anuun siina hehe siina kaaga guurin ka soomay ragihii dartaada anu hon ruux kula simaynin sadriga kula mahaanshakaaga anuun siina kaha siina kaaga guurin dhaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaantaada maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka saqda dhexashahee kadaadii ku gahaadhay ilaa salaadii soodkii ahaa sahawahaagii ku seexshay lahaa way lahabta dooxan asaqda dhexashahee kadaadii ku gahaadhay ilaa salaadii soodkii ahaa sahawahaagii ku seexshay lahaa way lahabta dooxan dhaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaantaada maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaanta allah maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaanta maxaan ku sugahaa jacaylka dhaxaanu samree maqnaantaada maxaan ku sugahaa jacaylka codkaasi macaan ee fanaanada kin jaamac yare iyo heeskaasi maxaan ku sugaa jacaylka intaasi haddaan uga gudubno haatana bal xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur buqaari oo barbarkeyga bidix fadhiya nuuroo bal ciyaarihii waxyaabihii ugu waaweynaa
mahadsaned zahra kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda yuventus ayaa guuldarro qaraar ay ka soo gaartay ciyaartii ay xalay la ciyaartay naadiga samdoria oo ay marti ugu ahayd gurigeeda tababaraha kooxda yuventus masmiliano allegri ayaa go'aansaday in uusan safin ciyaarta laacibinta waaya aragiinta ah ee kale ah kabtanka kooxda gianluji buffon oo sidoo kalena ah goolhayaha iyo ciyaaryahanka difaaca ka ciyaara andrea barzagle labaduba waxay ka mid ahaayeen ciyaartooydii xulka talyaaniga ee toddobaadkii hore ku guuldaraystay in itaaliya ay u saaraan ciyaaraha koobka adduunka ee dalka rushia alegro waxa uu ku sifeeyey go-aankiisa ah in uu kaydka fadhiisiyo labadaas laacib isaga oo yidhi waa ay daalnaayeen waxaanay u baahnaayeen waqti ay ku nastaan saddexda gool kooxda samdoria waxaa u kala dheliyey duvan zabata oo weerarka ka ciyaara iyo lucas torera iyo ciyaaryahanka kale kian marco ferrari labada gool oo aakhirkii ciyaarta ay keeneen weeraryahanada yuventus gonzalo higuain iyo paulo dibala ayaa ahaa kuwo ku filnaan waayey in yuventus ay ciyaarta u ragto barbardhac ama in ay ka badiso kooxda samdoria guuldarrada soo gaartay kooxda yuventusna waxaa ka faa'iidaystay inter oo kala baxda kaalinta labaad kooxda inter waxay laba gool iyo eber dirtay naadiga atalanta ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara inter mauro icardi ayaa u dhaliyey labada gool oo weliba uu ku dhaliyey madaxa waxaana ay u suurtagelisay guushaasi inter in ay gasho kaalinta labaad halka yuventus ay u dhacday booska saddexaad kooxda napoli oo horyaalka hogaaminaysa iyadoo aanan aanan weli dhinaceedana dhulka la dhigin ayaa ka sarraysa labaduba shan dhibcood kooxda interna weli lagama badnin tan iyo markii ay keeneen ama ay magacaabeen tababaraha tababarahooda cusub waa tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee roma ciyaaraha kale ee horyaalka talyaanigana kooxuhu waxay isu arkeen sidatan karatone waxaa ka badisay genowa oo dirtay gool iyo waxba sasuwolona waxay laba gool iyo gool ay ugu awoodroonaatay kooxda kubadda cagta ee benevento spal iyo fiorentina barbardhac gool iyo gool ah ayay ku kala baxeen torino iyo kieva verona ayaa sidaasi si la mid ah barbardhac gool iyo gool ah isku mir waayay kalerina waxay ka badisay udines oo ay kaga awood roonaatay hal gool iyo eber dhinaca horyaalka spain ee laliga haddii aan fiirino kooxda malaga ayaa saddex gool iyo laba ku qabatay dubartiifa la coruna valenciana waxa ay laba gool iyo eber dirtay kooxda sbanyol waa guushii sideedaad oo xiriir ah oo ay valencia ka soo hoynayso horyaalka spain ee laliga waxaana ay kooxdan valencia ee xilli ciyaareedkan ay jebisay rikood ay horey u sameeyeen ciyaartooydii hore levente laba gool iyo eber ayay kaga awodroonaatay las palmas halka atletic bilbao iyo viareal ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah kooxda barcelona ayaa weli hogaanka u haysa horyaalka spain soddon iyo afar dhibcood ayay ku hogaaminaysaa valencia ayaa ku xigta oo afar dhibcood oo keliya usoo jirta oo leh soddon dhibcood real madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalnimada kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa waxaana iyada iyo kooxda ay isku magaalada yihiin ee atletic de madrid ay wada leeyihiin min afar iyo labaatan dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa xubinta ciyaaraha dhegeystayaal haddii aan intaasi kaga gudubno markaana aan ka codsado sahre cabdi axmed in ay inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka saaka
mahadsanid nuur madaxweynaha zimbabwe ee muddada dheer dalkaasi soo xukumaya robert mugabe ayaa wajahayo codka kalsoonida in loo qaado kadib markii uu ka sheegay tv-ga khudbadii uu jeediyey inuusan xilka ka degi doonin malaayiin dad ah ayaa daarta tv-yada iyo raadiyaasha kadib markii uu soo fariistay tv-ga si markaasi uu uga hadlo dadku waxay filayeen inuu iscasiri doono soona afjari doono muddadii soddon iyo toddobada sano aheed ee xilka uu hayay ayaguna ay damaashaadi doonaan inkastoo markii dambe uu sheegay madaxweynaha dalkaasi zimbabwe inuu hogaamin doono xisbigiisa zanu party p f golihiisa guud bisha dambe maxkamadda sare ee dalka kenya ayaa iyaduna waxa ay ayiday doorashadii madaxtinimo ee bishii oktoobar dalkaasi ka dhacday taasoo ay ku guuleystay madaxweynaha wadankaasi talada haya uhuru kenyatta saddex dacwad oo ka dhana natiijada doorashada oktoobar oo ay mucaaradka u gudbiyeen ayay maxkamaddu diiday isniinta kenyatta ayaa waxa uu helay sagaashan iyo sideed boqolkiiba codadkii la dhiibtay doorashadii bishii hore guddiga doorashada kenya ayaa sheegay in doorashadan ay codadkooda ka dhiibteen soddon iyo sagaal boqolkiiba dadka sagaal iyo tobanka milyan iyo dhibic lixda milyan ee dad ay ruuxee dalkaasi isu diiwaangelisay inay doorashadaasi ka qayb galaan maxkamadda sare ee kenya ayaa qaadacday doorashada koowaad ee bishii agosto oo dhacday dalkaasi mahadsanid saharaah cabdi axmed oo inala socodsiinaysa qodobada wararka caalamka v o e da ay idiin haysay duhurnimadan markaana aan ku nasanno codka shay miro dacar iyo heestiisii bishaaradii nafteyda
bishaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaludu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badhan beladadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awgaa hay bukaa socod markii baanta lays yidhi ilanay la'aanta lay baxnaanin kariwa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baa hambaane barbarkaaga idhaqaabo
waa tahay codkaasi baxsan ee shay miro dacar ilaaha u raxmade iyo heeskaasi bishaaradii nafteeda idaacaddii dhallinyarada ayaa kusoo gabagabaynayna nuur xasan nuur buqaari anigoo saare cabdi axmeda iyo dhankii farsamada oo uu noo joogay maxamed cabdisan dheere inteennaba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay nafku baa hambaane barbaarkaaga idhaqaab